kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhagaysataan redio himilo barnaamijka haweenkeenna waxaan kusoo qaadanaa muwaadiican isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisooyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeenna si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan waxaa la gudboon hooyooyinka inay qaataan talooyinka bahda caafimaadka inay qaataan waayo waa arin dan u ah iyaga ilmahooda dan u ah bulshada dan u ah maxaa la gudboon hooyooyinka ay carruurtooda iskugu tagaan goobaha waxbarashada xilligan karoonaha iisooyaalkeedii nololeed doctoreesa caaisho cumar axmed kablow oo ah maamo ka shaqaysa caafimaadka haweenka iyo ubadka tabintu waa anigoo hanaa maxameda farsamadun waa ibraahim cali mar kaliyo barnaamijka haweenkeenna
kulligeen hadda waxaan wajahaynaa hubaanla'aan waayo ma jiro wax ka hortag ah oo aan ka samaynay dagaalka ka dhanka ah faafitaanka xanuunka korona muwaadin badbaadi naftaada u tur inta kale ha sugin inta uu kaaga imaanayo qaado absaab ama gafuur xir ku meero sanitaysar inta aad dabooddo gurigaadana ku ekow inta karaankaaga ah wadajir aan halkiisa ugu karantiilno ka hor inta aan laynoo karantiilin
isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa falanqaynta la xiriirta maxaa la gudboon hooyooyinka ay carruurtooda iskugu tagaan goobaha waxbarashada xilligan karoonaha balse markan sooyaalka nololeed doctoreesa caasho cumar axmed kablow oo ah maamo ka shaqaysa caafimaadka haweenka iyo ubadka taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeenna oo uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caysho nuur aadan ayaa inoo eegaysa waxa ay ku dhalatay magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose jaamacadda lasabiyanse di roma itali ayay kaga diyaarisay bachelor caafimaadka asaasiga master daweynta cudurada haweenka iyo dhalmada iyo b h d ay ku qaadatay cilmi baarista la xiriira hooyooyinka uurka leh dhiigkarka xiriirka ka dhexeeya dadka madowda afrikaanka ah iyo cudurada kansarka horaadada ku dhaca doctoreesa caashe axmed ayaa ahayd gabadhii ugu horeysay oo afrikaan muslimad ah oo b h d da ka qaadata jaamacadda lasabiyansa di roma howlaheedii caafimaadka hooyada iyo dhalaanka dalka ayay dib ugu soo laabatay laba kun iyo lixdii magaalooyinka muqdisho hargeysa iyo burco ayay ka howlgalaysay waqti dheer si gooni ah ayay isugu hooshay wax u qabashada caruurta aan qaaradda afrika waxba looga qaban karin oo ku dhasha xaalad ka duwan tan ina aadanka caadiga uu ku dhasho iyadoona ka hirgelisay mashruuc ka hortago ahaa kaneecada tuulada jambaluul oo afgooya u dhow muddo lix bilood ah kolkii uu dhammaaday mashruuca ma jirin wax caruur ah oo u geeriyooday cudurka duumada isticmaalka gacangashiga galofis kii horey loo isticmaali jiray ayay la dagaalantay kana qayb qaadatay dib u habeynta ururkii dhakhaatiirta soomaaliyeed dhanka kale caasho ayaa ku guulaysatay barnaamij ay ku tababartay qaar ka mid ah umuliso dhaqameedka ka shaqeeya miyiga oo laba boqol ahaa soona saartay buug umulinta iyo buug ka hadlaya cilada xanuunka isku furanka dumarka haatan waa agaasimaha isbitaalka martiini macalimad kuliyadda caafimaadka jaamacadda banaadir iyo la taliya caafimaadka qaramada midoobe kana howlgasha isbitaalka qaramada midoobe muqdisho una qaabilsan tahay qeybta haweenka abaalgudyadii ay heshay diseembar laba kun iyo sideedii waxa ay heshay abaalmarinta bremio dona del ano labada kun iyo sideedii internationale italy iyo julaay laba kun saddex iyo tobankii oo ay ku guuleysatay abaalmarinta nabadda biis awaad oo ay bixiso jaamacadda sabensa ee dalka talyaaniga
muwaadin cadow aan muuqan ayaa yimid karoona keligaa kuguma aan halis hadhayalsan hana aqbalin inuu si fudud kuugu soo tallaabo qaado afsaab ku meero sanitaysor inta aad heli karto aad uga foojignow kulamada iyo in aad fadhi kudirirka badiso joog gurigaada iskaa isku karantiil haddii aad isku aragto calaamadaha lagu yaqaan inta aad ka helayso gurmad caafimaad wadajir aan uga hortagno cadowgan aan muuqan ee maalin kasta soo ridanaya dadkeenna
hagaag markan aanu imaano falanqaynteenna dib u soo labakaclaynta xanuunka faafa ee dunida girgiray coronavirus waxa uu inagu dhex yeeshay mar kale saameyn gaartay guri walba iyo goob walba oo la wadaago sida xarumaha waxbarashada iyo shaqada bulshadeenna iyadoo koroono uu yahay weli khatar jirta waxay howlahooda u wataan si caadi ah iyagoo isdhex socda dhiifanaanta ay ku yar tahay marka loo eego bulshooyinka kale waxaa muuqata in dadweynaheenna aysan u wada hogaamsamin talooyinka bahda caafimaadka oo soo jeedintu mar walba ay tahay in taxadar dheeraad ah la sameeyo qof walba iyo doorkiisa waalidka ayaa loo arkaa inuu yahay xubin muhiim ah marka laga hadlayo in laysku wacyigeliyo cudurka korona toddobaadkan waxaan ku eegi doonnaa barnaamijkeenna fahamka waalidka ee xanuunkan carruurta dhigta iskuullada iyo madaarista waxay u baahan yihiin in dareen goonni ah loo yeesho xaaladdan maadaama ay iskugu tagayaan goobo ay suuragal tahay in aan la ilaalin karin kala fogaanshiyaha iyo habraacyada kale ee ka dhanka ah covid haddaba maxaa la gudboon hooyooyinka ay carruurtooda iskugu tagaan goobahaasi waxbarashada xilligan koroonaha sidee ayay ugu baraarugsan yihiin dhanka goobaha waxbarashada sidee habboon in ay kaalintooda uga qaataan weydiimahan iyo kuwo kaleba waxaan hor dhignay ustaad faadumo shii cali oo ka mid ah waalidiinta sida weyn ugu baraarugsan halista xanuunkan ugu horeyn waxaynala wadaagaysaa suuragaal celinta xanuunkan covid sida ay u aragto alxamdulilah wasanaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah waxaan salaamayaa idaacadda himilo iyo howlwadeenadeeda oo igu martiqaaday barnaamijkan qayimka ah haddaan hore usii galo waala celinta xanuunkan covid sida aan u arka aragtideyda soo rogaal celintan xanuunka covid waa runtii mid ka dhibaato badan ama ka halis badan kii horeeto oo si baraatika ah aan u aragno
waa tahay ustaad faaduma fikrad noocee ah ayay bulshadeenu ka qabaan xanuunkan halista ah fikirka ay ka qabaan bulshada xanuunkan halisnimadkiisana bulshada waxaad moodaa xanuunkan fikirkii hore ay qabeen iyo fikirkan inuu isbedel jiro ayaad moodaa oo maxaa la dhihi jiray ay dareemeen ama ay arkeen dhibaatada uu leeyahay oo baraarug noocama inay jirto bulshada ayaad ka dhex arkaysaa waxaa kaloo iyadana jirto aan isleeyahay aniga inay bulshadu wacyigelinteeda xoogaa ay kor u kacday oy arkeen
waa tahay maxaa isbedel ah oo u dhexeeya ayaad isleedahay maqalkiisii hore iyo hadda oo uu soo laabtay markaad fiiriso cudurkii hore markuu nala jooga ama aan maxaa dhihi jiray dadka uu haayay dadka qaar baa aaminsanaa inuu maxaa dhihi jiray waxaan cudur ahayn ka badbadinay buumin ay tahay xataa qofkii afka xirta ee bannaanka u baxo lala yaabaye ama la dhahaya xataa cudurkaad sidaa ama cudurkaad noo wadaa haddase sidii hore dadku way ka way ka fiican yihiin xagga wacigiyo kor u kacay xataa lagu dhiiragelina qofka afka furan war afka xiro aday dankuu tahay ayaad maqlaysaa dadka intiisa badanna ay ay afka xiran yihiin waa tahay dhanka waalidiinta sidee ayay ugu baraarugsan yihiin inta ogaalkaada ah
dhanka waalidiinta inkastoo bulshadu ay ka roon tahay sidii hore sida aan soo sheegnaybo haddana weli dadbaa aana baraarugin ama maxaa la dhihi jira fikirkii hore weli iska haysta oo qaarkood ay aaminsan yihiin waa hargab xumaaday waa hargab uun ay aaminsan yihiin iyagoo weliba indhahooda ku arkay dad badan oo yaqaanaan oo u dhintay oo isbitaalle loo geeyey oo oksijiino loogu xiray ayay haddanana weli aada aada arkaysaa iyagoon la qabatisiin layahay ama aana ogoleynba isdiidsiinayo taasna ayaan daro una baahan in maxaa dhihi jira wax laga qabto oo wacyigelin badan la sameeyo waxaad arkaysaa waalidiinta hadda markii horeto umayna ogoleynba ilmahooda inay afka xirtaan iyo haddase waxaad arkaysaa waalid ahaayo war markuu masaajidka aadayo kaleeto ama iskuulaadka loo diraayo kaleeto inay afka u xiraayaan xagga baraaruga markaan ka hadlayna waayo waalidka sidii hore ay ka baraarugsan yihiin inkastoo iskoolaadkii laga soo faray iskoolaadkii la amray in ay soo qaataan caruurtu afxir ay soo qaataan ayaa waalidkii iyadana kaalin ka qaadatay inay fikirkoodii hore ay wax ka bedelmo oo caruurtii u ogolaadaan inay afka xirtaan oo afka iyaguba ay usoo gadaayaan oo leeyihiin bal afka hala xirto soomaalidu waxay aada uga dambeysaa macalin macalinka marka wuxuu sheego macalinka dugsiga haduu dhaho caruurta maanta iima soo gelaysaan idinkoona afka soo xiranin ama macalinka iskuulka u yiraahdo iima soo gelaysaan idinkoo afka soo xiranin way qaadan ogyihiin soomaalida inta badan adiga kafaadumo ahaan sidee ayaad ugu baraarujisaa caruurtaada dhibaatada fayraskan waxaan ugu baraarujiyey runtii caruurta waa wixii loo sheego waxay u baahan yihiin caruurta in wax loo sheego lala hadlo marka waxaan sameynay cudurkan kii ka horeeyey isla cudurkan ahaa laakiin dhufashadii ka horreysay uuna soo maray ayaan fadhi qaadanay markaan fadhi qaadanay ayaan waxaan ka hadalnay cudurkani halista uu leeyahay ee dhibaatada uu qofka soo gaarsiinayo muddo kooban muddo yar uu qofka dhibaato kusoo gaarsiinayo iyo sida looga hortegi karo waxaan isfahansiinay in alwiqaayatu khayru min alcilaaj qofka inuu isdaaweeyo inay ka khayr badan tahay inuu ka hortago marka waxaan ka wada hadalnay caruurtii iyo anagoo waalidkii oo aabba uu u wenyahay sideebaa cudurkan aan aan oga hortagnaa waxaan wada qaadanay inaan qaadano talooyinka bahda caafimaadka ee dakhaatiirtu ay ku talinayaan waxaan xariiqanay markaa dhowr qodob ugu muhiimsanaa oo ahaa kow qofka guriga soo gala horta in gacmaha loo dhaqo labo in aanan la isi salaamin afka la iska salaamo wali hooyo aan la salaamin aabba la salaamin gacanta yacni aan laga salaamin iyagu ayna isi salaamin afka la iska salaam salaam cunsiyeeta afka laga wada warramo waxaa kaleetoon iyadan hoosta ka xariiqanay in la kala dheeraado guriga xataa haddii la joogo in xoogaa masaafo ah laysoo laysu jirsado haddii la wada sheekaysanayo haddii wax la wada akhrisanayo kulli in la kala sikado in bannaanka qofki u baxaayo uu afka xirto iyadana waa mid maxaa lihi duruuro ma ahane aanan la bixinba waxyaabahaas ayaan isku baraarujinay runtii waana la fuliye yeli caruurta markii iyaga laga qaybgeliyo waxa iyaga lagu fulinayo ama ay rabaan inay qabtaan haddii caruurta qayb laga dhigo waxaa waaye inay fuliyaan way sahlan tahay tii unbaan haddana noo socoto aan isu sheegna haddana mar labaad cudurkii uu soo noqdo ilaahi subxana watacaala ha naga qaado haddana dadaalkii iyo dadaalka dheeraada in la sameeyo qofka isku arko qandho oo waxyaabaha iyagan hoosta ka xariiqanay inuu sheego meesha ay qandho jabis ka taalo iyo maxaa dhihi jiray iscaaf deg dega in loo sameeyo oo lagu kala qoro marka caruurtii loo kala sameeyo howl midkii qofkii soo galo gacmaha dadka u dhaqi lahaa iyo banaankaasna la dhigay wixii gacmaha lagu dhaqanayo in la dhigo ganjeelka agtiisa meesha dad intaan guriga lasoo gelin gudaha loo soo gudbin in maxaa la dhihi jiray qof ku qoran qofkan dhan hadduu arko ama uu soo sheego qandha madaxa ay xanuunayo qandha ay hayso qofkii maxaa la dhihi jiray nairis aan u bixinay iblaayo waa nairis waxay ku qoran tahay in maxaa la dhihi jiray arintaas ay u howlgasho maxaa la gudboon hooyooyinka ay caruurtooda iskugu tagaan goobaha waxbarashada si loo yareeyo faafitaankiisa waxaa la gudboon hooyooyinka inay qaataan talooyinka bahda caafimaadka inay qaataan waayo waa arin dan u ah iyaga ilmahooda dan u ah bulshada dan u ah marka hooyooyinkuna waa kaalinta ugu horeyso ee laga rabo in ay fuliyaan caruurtana ay daryeelkooda uu saaran yahay dhanka goobaha waxbarashada sidee habboon in ay kaalintooda uga qaataan sideese ayay iskaga kaashan karaan waalidiinta iyo xarumaha waxbarasho xakamaynta xanuunka runtii bahda waxbarasho horta waa muhiim waa meelaha ugu muhiimsan caruurtuna ay isugu tagaan marka hadday iskuul tahay iyo hadday dugsi tahay iyo hadday jaamacad tahayba in dhammaan lawada fuliyo talooyinkaas bahda caafimaadku ay soo jeedisay oo mar walbaba nalagu celcelinayo meel walbana ay ku qoran tahay waa arin aada u muhiima waaye kaalinta markaa laga rabo xarumaha waxbarashada iyo iyo waalidiinta intaba waa kaalimo muhim u ah waayo caruurta waxay inta badan ay wax ka qaataan ka qaadasho ogyihiin macalinka iyo waalidka cunugu macalinkiis wuxuu u sheegay waxaa waaye waa wuu ku dhegi ogyahay aabbi iyo hooyo waxay u sheegaana sidoo kaleeto marka waa qudway u yihiin waxaa laba marka ilmaha waxaad adigu u sheegaysid haddaad tirahdo cunugii afkaa soo xiro ood afkii xiranin adigu aada xirayn haddaad tirahdo gacmaha iska dhaq adig gacmihii iska dhaqaynin oo macalinka una afka xirayn taas iyada waxba waxba ma anfacayso wax faa'iida ana ma keenayso waxaa muhiim ah caruurta waxaan u sheegayno inaan inagu bilowno caruurtiina aan iska wada kaashano ilmuhu waa iska ilowsha badan yihiin adigoo hadda wax u sheegtaa laga yaabaa inay iska ama ciyaartaaba dhaafinaysaba ciyaartay wax walba ka jecel yihiin marka in la baraarujiyo haddii ay ka tagaan maaskii oo kaleeto haye waa ka tagtay maxaa la jira gacantii maada dhaqanin marka dambe wuu la qabsanayaa macalimiintana waa iyaguna kaalintaasoo kale aada ayay muhiim ugu tahay oo maxaa la dhihi jiray haddana waa uun la bilbilaabay iskuulaadka qaarkood intaan ka ogahay maasku wuxuu la mid yahaa la yiri uniform qof uniform kasoo kasoo tegay ma ma gelayaa iskuulka ma gelayaa xiso ma qaadanaya maya ma qaadanayo lidaa qof aana qabin maas aana qabin fasal ma gelaayo iskuulaadka qaarkood ayaa fuliyeen inta kalena waxaan rajeynaynaa inay fuliyaan oy maxaa la dhihi jiraa qaataan waa arrin dan inoo wada ah waata ustaad faadama ugu dambeyntii ee waxaa laga yaabaa inay jiraan waalidiinta in yar oo ka mid ah in aysanba u muuqan halista xanuunka sidee ayaa loo garansiin karaa ayaad is leedahay waxaa sax ah waalidiinta iyo dhammaan qaar ka mid ah bulshada baraarujintaas inay wada qaataan waalidiinta qaar badan iyo bulshada qaar badana isdiidsiinayso oo maxaa la dhihi jiray aana qiimeyneynin xanuunkan asaga si ay oo see marka loo gaarsiinaya waxaa loo gaarsiinayaa sida aniga aan isleeyahay in la badiyo wacyigelinta idaacadaha iyo maxaa dhihi jira masaajidada iyo maxaadarooyinka laga jeediyo ama laga baraarujiyo dadka halista uu leeyahay cudurkan halista uu leeyahay in aada loogu baraarujiyo khudbadahoo kaleeto masaajidada waxaa sax ah inta moogtahay khudbad markii la jeedinayo waxaa saxa in maxaa dhihi jiray qadiyada markaas taagan ama ama ha ahaato dhib bulshada haysato ama ha ahaato wax soo kordhay ama ha ahaato in waaqaca ee lagaga hadlo marka in ay khudbadii oo kaleeto lagu soo qaato halista uu leeyahay dugsidoo kaleeto maxaadarooyinka laga jeediyo in lagu soo qaato lagaga hadlo halista uu leeyahay cudurkani idaacadihii iyo tifiyadii iyo dhammaan lagaga hadlo halista uu leeyahay iyo weliba maxaa dhihi jiray dhibaatada uu ku haayo bulshada uu ku haayo iyo sida aan uga hortegi lahayn iyada oo lala kaashanayo dadka khubarada ah ee ehelka u ah howshaas iyada ah sida maxaa lihi jiray bahda caafimaadka oo kaleeto culimmadii oo kaleeto macalimiintii oo kaleeto waalidiinta qaybta oo iyadoo layswada kaashanayo xanuunkani waa xanuun runtii dilaa ah aadna dhibaato badan caalamka oo idilna ugu geystay annagana hadda aan arkayno dad aan allah uda naxariista ah nagu qaali ah oon jecelnahay oo walaalaheen ah inay ku baxeen in la dadaalana ayna faran tahay wax dhacaya ma celin karna laakiin dadaalka ina faran marka in laga hadlo arrintaas waa arrin aada u muhiim ah jazaakum allahu khayran aadaa umahadsan tihiin ilaahay ha naga kor qaado dhibkaana saaran iyo culayskan dadkan waa dad iska danyar dad oo maxaa lihi jiray isku furan dad kala maxaa lihi jiray kala soo soocan ma aha waa dad maftuux oo maasha allah qalbi darab rarato oo xoogsata ah marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay subxaana watacaala uu naga qaado in la isu soo duceeyana waa muhiim
aad ayay u mahadsan tahay ustaad faadama shii cali oo inoogu marti ahayd barnaamijka waana inaga intaa intaan ku kulmi doono barnaamijkan kulacayn ah sidaas iyo ammaane allah